alxamdu lilah hanaau lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad min suurati faadir qaala allahu tacaala yaa ayuha annaasu ina wacda allaahi xaqo falaa tagurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yagurannakum billaahi algaruur waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati faadir ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas dadow dadkiiyow ina wacdallaahi ilaahay yaboohiisu xaqun mid xaq ah oo haabita oo jiroo sugan weeye waa mid aan laga baxayn oo imaanaya laa maxaalata shakilaan ee falaa tagurannakum yaysan idinku kadin oo idin dagin alxayaatu nolosha addunyaa ee liidata ama addunyaa dhow birbirkeeda iyo macaankeeda iyo nicmadeeda adduunka intaad israacisaan war aakhiraha ku halmaaminina qof kastowba waxa weeyaan ilaahay yabahiisu waa xaq ee adduunyadani yaysan ku dagin yaysan ku dagin yaa ayuhannaas baaba la yidhahda waaba dadkii oo dhan baaba loo nideeyo loo dhawaaqo walaa yagurannakum yousan idinku kadin billaahi ilaahay algaruuru kadin badane kii kadinta badnaa yousan ilaahay idinkaga kadin yousan idin khadeecin waa shaydaanka shaydaanku dadku waa ku kadinaya wuxuu dhahayaa war waa weli waa da-ya dhahay howlahaada iska wado hadhow baa ficnaan doontaa hadhow baad toobad keeni doontaa hadhow baad ma garanaysaa cibaadaysan doontaa ilaahay cafigiisu waa waasac ilaahay karamkiisu waa waasac ilaahay maqfiradiisu waa ballaaran tahay waxaasuu ku akrinayaa markaasaa oo wuxuu rabaa qofkaani sidau sidaa ugu akrinayo inuu sidaa ku dhinto oo sidaa ugu seeta dheereeyo ayuu doonaya haddaba maxaa la yidhi marka waryousan idinku kadin baa layidhi kaa iska jira walaa yagurannakum billaahi bisacati karamihi ilaahay deeqdiisa waasacahaanshaheeda iyo cafigiisa yousan idinkaga kadin algaruuru kadin badani shaydaanka kadinta ku xeel dheeraanshaha badan oo khatarkaa macnaha weeyaan kaa iska ilaaliya albuleey walaa yagurannakum billaahi algaruur inna shaydaana shaydaanku lakum idinka caduwun cadow buu idiin ahaad caduwun lakum bay ka dhiganta cadow idiin weeye dadow waa cadow daran ee fatakhiduuhu ka yeesha caduwa cadow ka yeesha cadaawadda shaydaanku waa mid horraysay weligeedna ka bi'i mayso idinkuna loclaytama sow col idinla yahay oo ha adeecinina oo ka digtoonaada qaala bacdulcaarifiina caarifiinta qaarkood baa waxay dhaheen yaa cajaban alla yaa badana liman casaa qof caasinaya almuxsina allaha u samafalaha bacda macrifatii biixsaanihi intuu ogaaday ilaahay ixsaankiisa iyo tiro badnaanta fadligiisa iyo nicamta ilaahay siinayo isagoo ogaaday qofka caasinaya allahaas waa daaca adeecay qofka adeecay al laciina kii lacnadu ku dhacday bacda macrifati intuu ogaaday bicadaawati cadownimadiisa intuu og yahay in shaydaan cadow yahay qofka cadowgii raacay allahna intuu ogaaday inuu yahay alla ixsaan badan kan caasiyey kaasiyaa badan ah innamaa yadcuu waa yeerayaa shaydaanku xisbahu xisbigiisa waa uu yeerayaa liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri naarta saciire la yihahda asxaabteeda horumar kale uma hayo dan kale uma hayo shaydaanku meesha uu dadka ugu yeerayaa waa in naarta lala galo naartana saciira la yihahda waa naar hurid badan oo dhib badan naar noocaasa weeyaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxa u ahaado ay leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo shadiidun darnaan badan waay lama tilmaami karo waa cadaab daran waaladiina kuwa aamanuu rumeeyada wa camiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyena lahum waxaa u ahaaday makfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajar baa u ahaaday ajarkaasoo kabiirun weyn dadku waa labadaas labadii abaalna waa kuwaas qolaba waxay haysato ay leeyihiin halkaasaa lagu sheegay qolana makfiradaas iyo dambi dhaafkaas bay leeyihiin qolana waxay leeyihiin cadaabkaa daran bay leeyihiin oo dhibaatadaas ayay la kulmayaan iyaguna waa sidaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman axadka afaman qofka zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu'u camalihi camalkiisa kiisa xun maxay ka dhigan tahay suu'u camalihi camaluhu sayi qofka loo qurxiyey camalkiisa xun oo fara'aa u arkay hu camalkiisii xumaa xasanan mid wanaagsan qof baa balaayo loo qurxinaya markaasu wuxuu moodayaa inuu wanaagsan yahay hadduu doono si diinood buuba laga yaaba inuu u fahmo waxaan isdhaho arrin diin iya ku jidhaayo khayr ah isagoo munkar iyo balaayo iyo dhibaato samaynaya iyo dembiye waaweyn isla waddadan waa saxanta sidaan xaq baa ku taagan tahay waddadaas ku dhimo ku soco qofka loo qurxiyey camalkiisi xumaa oo camalkiisi xumaa u arkay mid wanaagsan oo xasan ah gaalnimadii iyo umadduminta iyo waxaas hee qofkaas ma la mid yahay qof camalkiisi xumaystay oo camalkii xumaa ka dheeraaday oo doortay iimaan iyo wanaag labadaa ma isku mid baa weeyaan kaman laysa kadaalika qofaan sidaa ahayn iyo isagu ma isku mid baa waa mada fa ina allaha ilaahay yudilu waa dhumiya man yashaau ilaahay ciddou doono ayuu ilaahay dhumiya subxaana wa tacaala yudilu man yashaa sidaa weeyaan tii kalena hadda wayahdii man yashaau baa kugu jidha ciddou doonana ilahay waa hanuuniya ee falaa tadhab yaysan tegin nabi allow nafsuka naftaadu yaysan tiiraanyoonoo murugoonin laa taktam ha murugoonin falaa tadhab nafsuka naftaadu yaysan tegin oo halaagsamin oo murugoonin calayhim iyaga dushooda kuwaan imaanka ka tegay xasaraatin liajli xasaraatin mafcuulu liajli qoomamo iyo tiiraanyo darteed naftaadu yaysan dhibaatoonin intaa is leedahay amay kuwaan imaan la-aan ku dhintaa adiga naftaadu yaysan halaagsamin tiiraanyo iyo xasaro iyo qoomamo darteed ina allaha ilaahay caliiman midku ogaal badan weeye bimaa yasnacuuna waxa ay samaynahayaan waxa ay falayaan ilaahay waa mid og subxaanahu wa tacaala waciid baa la yidhaahdaado waa goodi mar haddii la ogyahay camalka xuna ay ku jiraan ilaahay waa idin ogyahay wey wallaahu ilaahay alladii allaha weeye arsala diray alriyaaxa dabaylaha ilaahay dabaylow diray iyagoo roob ku bishaaraynaya saxansaxada iyo udgoonka iyo waxa ilaahay soo raacsiinaya fa tuhiru waxay kicinaysaas dabaylahaasi saxaaba daruuro saxaaban waxa weeyaan fa tuhiru waxay kicisaa waxay kicinaysaa hadda mudaaracaas yaa saxaaban fa tuhiru oo mudaarica laga cabiray waxaa la yidhahda istixdaar tilka suurati albadiica waxaa lasoo xaadirsanayaa arrintaas cajiibka ah fatuhiiru saxaaban daruur bay waxay kicinaysaa daruur ilaahay waa midkaas fa suqnaahu annana warkaasaan kaxaynaynaa daruurtii hu oo saxaabkiia ilaa beledin beled intii kaa beledkaasoo mayitin abaar ah dhintay macnaha daruurtii baanu kaxaynaynaa daruurtii biyuhu ku jireen magaalo abaarah baan u dhigaynaa oo eberkeeda ah faaxyaynaa waxaanu ku noolaynaynaa bihi madarkaas ama bihi maagaas alarda dhulkii baan ku noolaynaynaa bacda mowtihaa faaxyaynaa bihi larda bacda mowtiha waxay ka dhigan tahay meesha xadaf baa kugu jire markaan daruurtii kaxaynay fa anzalnaa bihilmaa biyihii baan soo dejin markaan soo dejinnayna faaxyaynaa bihil arda bacda mowtiha ardadii baan ku noolaynay intay abaar iyo dhibaato jidhay dabadeed wax dhintay oo la soo nooleeyey soo maaha dhul dhintay oo la soo nooleeyey kadaalika sidaas boona an nushuuru isi soo saarkuna ahaaday dhul dhintay sida biyaha loogu nooleeyey baa dadka dhintayna loo noolaynayaa qabriyada looga soo saaraya waa un sidaas oo kale tanba uga qiyaasa kuwa diidaya isu soo saarka war dhulkan sida loo kala bedelay xilliguu abaarta ahaa iyo xilligan raxmadda ilaahay inta keenay nooleeyey soo uma jeedaan taa uga u deliishada baa la leeyahay oo uga qiyaas qaat oo middaa fahm fa axyaa bihi اlarda bacda mowtihaa dhulka abaartahay wax dhintay oo kale u ka dhigan yahay eberkiisaabuu ka dhigan yahay ilaa wax laga helaya ma jire kadalika nushuuru marka nushuurkuna waa sidaasoo kale dee marka dadka lasoo noolaynaya waxaa roob moodid oo biyaaba inta la keeno menida ragga oo kale ah baa dadkii lasoo saaraya ummaddii baa lasoo saaraya buunkii baa la afuufayaa nafqadii labaad baa la afuufayaa arwaaxdii baa markaas imaanaysa markaasaa la soo dhoobaya siyaalahaasa arrinta u soconaysaa baa lagu leeyay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala man qofkii kaana ahda yuriidu mid doonaya alcizata cize iyo sharaf cize kaamilah waa alciza alcizata alkaamilah wasacaadata ashaamilah qofkii taa doonaya falilaahi ilaahay waxaa u ahaaday alcizatu cizadu ilahay bay u ahaatay jamiican xaalay tahay dhammaanteed cize qofkii rabaa haddii ciddii haysata ha ka doonto ilaahay baa hayste ilaahay baa leh sharaf qofkii raba falyadlubhaa min allah ilaahay ha ka raadsi cizada dhammaanteed allaa leh man araada ciza daarayni bay culimmada qaarkood dhaheen qaala bacdulcaarifiin man araada ciza daarayni labada daarood cizigooda iyo sharaftooda qofkii doona falyudici ilcasiiza allaha casiiskaa ha adeeco allaha casiiskaa ha adeeco ilayhi ilaahay intii ka ah yascadu waxaa u kora alkelimu kelimka addayibu ee wanaagsan hadalka wanaagsan oo dikriga ah oo ducada ah oo tilaawata qur-aanka ah oo tasbiixda ah oo tamjiidda ah ee salliga nebiga calayhi salatu wasalaam xag rabbi baa loo koryeelaya waalcamalu camalka asaalixu assaalixu ee wanaagsan yarfacuhu ilaahay waa koryeelaya hu camalkaas yarfacu llaahu oo camalkaa saalixa ilaahay waa waa kor yeelaya aad baa aayaddan u hadal badan tahay intaa keliya walcamalu saalixu yarfacuhu faacilka yarfacudaas ma camalkaah ma kelimkaah ma allahbaah intaasoo icraabood baa ku jira walcamalu hal mid baan iska qaadanaynaa walcamalu saalixu yarfacuhu yarfacuhu llah ilaahay baa kor yeela waa maxay waxa weeyaan ilaahay camalka saalixa baa aqbalaya waa qofka camalka saalixa la yimid camalkiisa iyada towxiidku kelimaddaas iyadu waa iska maqbuul weeye wax kor yeela iyo wax kale iyo midna uma baahna kelimatu towxiid camalkan kale laakiin baa laga hadlayaa waalcamalu saalixu yarfacu waaladiina kuwa yamkuruuna sayi'aati sayi'aadka iyo xumaanyaalka makrinaya yamkuruuna makrinaya asayi'aati sayi'aadka iyo makriyada iyo khadeecada inay nuurka ilaahay damiyaan kuwa sidaa ku howlan lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun baa u ahaaday cadaabkaasoo shadiidun darnaan badan cadaabkaa darnaanta badan bay leeyihiin waa kuwa islaamka dhagraya waa kuwa muslimiinta dhagraya cadaab daran aakhiray leeyihiin wa makru ulaa'ika kuwa iyagaa makrigoodu way xumaanta meesha sare ka gaaray makrigoodu huwa isagu yabuuru waa mid halaagsamaya makrigoodu yabuuru ay haalikun wa baailun wey mid halaagsamayao baaburaya wey wakaas makrigoodu meelna gaari maayo wa makru ulaa'ika kuwa iyagaa makrigoodu yabuuru mid halaagsamaya wey aayaddu waxay la macno tahay isla suuradda aayad ku imaanaysa walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli makriga xun ma haleelo oo ma koobaabo ilaa ehelkiisa iyo dadkiisa unbuu kusoo noqonaya taa un baa looga jeeda halkan mufasiriintu waxay dhaheen makrigaani quraysh markii ay dhagarta samaynayeen weeyaan daaru nadwo daar la yidhaahdee ku shireen nebi maxamed inay dilaan bay damceen haddii kale inay xabisaan haddii kale inay waddanka ka saaraan waid yamkuruu bika aladiina kafaruu liyubituuka ow yaqtuluuka ow yukhrijuuka suurat lanfaal aan kusoo marnay saasoo kale wey ومكر أولئك هو يبو والله إلهي سبحانه وتعالى خلقكم إلهي ومدك إذنك إذن أبوري من تراب إلهي مدك عيد إذنك أبوروي يسيق نبي آدم بهذا لغا أبوري أبها وحي لغا أبوري أدقنا وأصل بيكوتاي uma dabadeedna ilaahay min nudfatin boo idinka abuuray tarankii dambe nebi aadamna meni baa laga abuuray riximka ku dhacayso ilmo noqonaysa uma jacalakum ilaahay wuxuu idinka yeelay aswaaja sinfiyaal aswaaj waa maxay noocyaal kuwa raga kuwa dumara saas baa laydinka dhigay aswaaj misna waxaa lagu fasiray kuwo issawjaysanayo oo kii labaa iyo kii dhadiga lamaane isku noqonay si adduunku u sii jiro wamaa taxmilu ma uuraysato ma xambaadho min unhaa mid dhadigay walaa tadacu mana dhigto ma dejiso ilaa bicilmihi ilaahay cilmigiisa mooyaane mid dhadigi caloosheeda ilma kuma qaado koow mid dhadigii ilma ma dhasho ma dhigto ilaa bicilmihi ilaahay cilmigiisa mooya ilaahay waa ogyahay waxaasoo dhan wax lab inuu yahay wax dhadig inuu yahay iyo xaaladaha ilmahani marayo calooshooyada intuu ku jiro waxaasoo dhan ilaahay waa ogyahay wamaa yucammaru lama cimri siiyo min mucammarin mid la cimri siiyey qof cimriga looma dheerayo walaa yunqasu lama nusqaamiyo min cumurihi cimrigiisina mid lama gaabiyo oo lama nusqaamiyo oo isagoo ilmo yara ma dhinto ama isagoo dhallinyaraa ilaa fii kitaabin buu ahaado inna daalika kaasina cala allahi ilaah yasiirun mid yasiir oo u sahlan weeyaan looxulmaxfuudka fii kitaabi looxulmaxfuudkaa lagu xariiqi ku yaalla lagama ziyaadiyo wixii looxulmaxfuudka lagu qoro lagamana nusqaamiyo ina daalika arrinkaasina cala allahi ilaahi yasiirun sahlun hayinun weeyaan tusaala misna la bixinaya tusaalahaasi wuxuu u yaallaa qofka mu'minkaa iyo qofka kaafirkaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa yastawii ma sinna albaxraani labada badood labada badood badaha biyahooda iyo webiyaasha biyahooda waa lagu sheegay labada badood wamaa yastawi lbaxraani amaba bad biyaha macaan bad ka soo qaad meeshay doonaa ha ku jiraan biyaha kharaarna oo dhanaan milixaana iyana bad ka soo qaad ilaa dhulkan la wada qodanayo riigaga iyo biyaha iyo ceelasha laga samaynayo waa biyaha jiifa wamaa yasawi lbaxraani labadaas baxri ma sinna haadaa midkaani cadbun waa mid macaan furaatun macaankiisu daran yahay saaiqun saa'iqun oo wadmayo sharaabuhu sharaabkiisuna soconayo oo dhuunta ku soconayo oo oonka baabi'inaya oo hunguriga u macaan oo carabka u macaan oo caloosha gaaraya saa'iqun sharaabuhu oo wadmayo wey sharaabkiisu wa haadaa midkan kalena milxun maaun milxun waa biyo milixa ujaajun oo dhanaan milix ah shadiidulmuluuxa dhanaankooda iyo milixnimadooda daranta oo qofka hungurigaa gubanaya markuu cabbayo la waa dhanaan waa milix kharaarkiis labadaa badood ma sinna haye dhanaan iyo macaan ma sinna tusaalaha yaa loo wadaa mu'min iyo kaafir ma sinna qof baariya iyo qof faajira ma sinna biyahan dhanaan haraadka ma bi'iyaan hunguriga uma sahlana qofku waa iska qabanayaa sidaa iyadoo ah wa min kullin mid kasta oo labadaa biyood ka mid a labadaa badood ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib hilibkaasoo dariya daray ah daray dariyan fresh ah macnaha waxa weye cusub hilib cusub oo waxa dee badda lagala soo baxo oo samagii iyo kalluunkii iyo wixii oo cusub hilibka waa iska cusub iyo haddaan si kale loo farsamaynoo la milmilxaynoo la dhandhanaanin iskama ooli karo sida hilibkan kale waa in haddii oo farsamo laga qabto kaas baa kala soo baxaysa wa tastakhrijuuna waxaad kala soo baxaysaan tan waxaa lagala soo baxa biyaha dhanaan ee milixa xiliyatan bilad xillad taasoo talbasuunahaa idinku a xidhanaysaa xillad waa maxay lu-lu iyo marjaan baa kala soo baxaysaan labada badood middood waa midda biyaha dhannaan leh oo talbasuunaha idinkaa xidhanaysaan dumarkaa xirtee hadde dumarku waxay u xidhanayaan oo iskugu qurxinayaan waxyaalaha isku qurxiyaan waa ragga dartiis markaasaa raggii hadda la cabiro waxaa la yidhi talbasuunaha mar haddii idinka dartiin loo xirtay waa idinkoo xirtay ka dhigan tahay talbasuunaha wa taraa waxaad arkaysaa alfulka ayaad arkaysaa marka biyahani waa dee wax ajaa'iba meeshan ku jira biyahan ilaahay sida uu ka dhigay subxaanahu wa tacaala badda waxaa la yidhi waxaa dhanaan looga dhigay biyaheeda si aysan baddu u qurmin waxyaalaha ku baktinaya iyo waxyaalaha ku jira iyo waxyaalaha ku ku rogmanaya weligeed inaysan soo urin hadday soo uri lahaydna caalamkao dhan baa halaagsami lahaa weliba dhulka wixii jooga caalamka dhulka ah wixii jooga haddii macaan laga dhigi lahaana sidaasoo kale u uri lahay tusaale kaleaba jiraa layidhi indheheennaan hadda innagoo aan wax uga jeedno oo qofka binu aadanka ah oo cirka iyo dhulka iyo ku fiirinayo waa xayr biyaha ku dhex jira biyahaasi waa maa-un maalixun waa biyo dhanaan ilinta ama ilmadu waa kulushahay waa dhanaan koow meeshiina xayr baa taallay oo indhihii waa waa xayr meel xayr ay ku dhex jiraan xayrtaas wax daaweyn karo hayn kara waxaa jira waa shaxmu laa yusaanu ilaa bilmilx milix baa lagu waardiyen karaa lagu hayn karaa biyahaas haddaysan biyahaas ilintaasi aysan dhanaankaas ahayn waxa weeyaan isu saa ma ahaateen indhihii marka xayrtii qurmi mayso indhihiisi xumaan mayaan sidaas baa looga dhigay ilintu marka fakaana damcu maalixan ilinta qofka ka imaanaysa waa wax dhanaan oo kale ah kuwaa kala duwan yihiin biyaha dhagaha ka yimaada iyo kuwa indhaha ka yimaada waa kala duwan yihiin webiyaal macaanna haddii la dhaho baa jira ka war iyagu ma qurmaane dee webigu waa socdaa biyahan iyagu baddu waa biyo meel fadhiya webigu laakiin waa biyo soconaya sidaa darteed isagu doorsoomi maayo oo qurmi maayo taasna halkaas baa la dhig ilaahay baa insaanka sidaas kugu rakibay cajaa'ibtaas ishaa keliya waxa nicam dhex fadhida waa waxa weyn weeyaan allahuma maticnaa biasmaacina wa absaarina wa quwaatina maa axyaytana wajcalhu lwaarisa mina wa taraa waxaad arkaysaa alfulk doonyihii wey ayaad arkaysaa fiihi dhexdiis mawaakhira iyagoo ah kuwo jiiraya waxaad arkaysaa doonyihii waaweynaa iyagoo jiiraya bada marna sii socdo marna soo socdo oo xoolo badan lagu cusleeyey oo badeeca saaran tahay oo rag iyo dad saaran yihiin misna ma degayso ilaahay baa sakhiraya biyahaan aan waxba hayn karin oo cajiibkaa baa doonta intaa la-eg iska dhex taaganta dhulkii maaha inay laguha ku hayso biyihii saa u dhex taaganta doontii saasaa laga dhigay doonyihii assufun waxaa weeye alfulki ayaa la yihahda waa doonyihii doonyahaas baa arkaysaa iyagoo sidaa biyihii u dhex jiiraya mawaakhira waa maxay saasay u dilaacanayaan doontu markay goosato oo loo loo sii daayo hoggaanka ay saa u dhaqaaqdo saasay u dilaacanaysa wa taraa waxaad arkaysaa alfulka fiihi fii kulli minhumaa bay ka dhigantay biyihii dhexdoodii kuwa macaan iyo kuwa dhanaanba ya doontii baa arkaysaa mawaakhira iyadoo biyaha dilaacinaysa saas ugu dhufanaysa litabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa ilaahay fadligiisa inaad dalabtaan maciishadan iyo bucsharadan iyo waxa ay waddo dee waxaas adduunka u kala gooshay waxa meelaha lagu gadgadayoo dhan yaa keenay doonyahaasaa lagu soo rarayaa inta badan walacalakum iyo walacalakum waxaa mudantii tashkuruuna inaad shukridaan likay tashkuruu rabbakum saad rabbigiina ugu shukridaan calaa incaamihi wa ifdaalihi nicmayntiisa iyo ziyaadada ilaahay idin siiyey subxaana wa tacaala taas waa aayad weyn aayad kalea loo guurayaa oo xaggeeda laga hadlayaa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi yuuliju leyla ilaahay habeenka wuxuu geliyaa fi nahaari maalinta qayb ka mida macnaha weeyaan habeenkayo dhan maahayn wayuuliju nahaara maalintana wuxuu geliyaa fi leyli hameenka yana waa qayb ka mid a hadba mid baa xoogaa badanaya hadba mid baa nusqaamaya mid baa ziyaadaya ilaa la arkay maalintu meelo ay noqotay xilliga diraacda ah lix iyo toban saacadood meesha laba iyo toban saacadood ka noqon lahayd lix iyo toban saacadood habeenkii baa yaraaday marka intee noqday siddeed saacadood waa yuuliju leyla fi nahaaridan weeyaan wayuuliju nahaara fi leyl taan weeyaan wasakhara ashamsa ilaahay wuxuu sakhiray qoraxdii iyo walqamara dayixi kullun mid kastaana yejrii waa dareerayaa liajalin ilaa ajalin laga gaadhayo ajalkaasoo musammaa musamman la magacaabay ilaa qiyaamaday saa u shaqaynaya daalikum kii naas arrimahaa saa u samaynaya la yaab ka leh allaahu ilaahay weeye rabbukum rabbigiin weeye lahu ilaahay waxaa u ahaaday almulku mulki baa u ahaaday mulkiga ilaahay isagaa iska leh suldaanka iyo tasarufka kaamilka isagaa iska leh waaladiina waxa tadcuuna waaladiina tadcuuna min duunih maa yamlikuuna min qidmiir waxa ay macnaha tadcuuna min duuni ilaahay sokadiis waxaan ay caabudayaan oo asnaamaya balaayaah bimacnaa tadcuuna tacbuduuna min duunillaahi ilaahay sokadiis waxaad caabudaysaan maa yamlikuuna ma milkinayaan min qidmiirin wax kale iska daaya qidmiir waxa la yidhaahdo ma awoodi karaan qidmiir waa maxay timirta lafteeda markii timirta laga cuno ama laga fujiyo lafta timirta xuub yaroo ku dahaaran iyadoo dhan oo khafiif ah baa qidmiir la yidhaahdaa intaas wax la-eg ma awoodi karaan waxaan asnaamta ah ay koolkoolinayaan waaladiina waxa tadcuuna tacbuduuna bay ka dhiganta aada caabudaysaan min duuni maa yamlikuuna min qidmiir qidmiirkaas ma awoodi karaan ilaa waxyaala badan baa timirta looga soo halqabsado naqiir iyo qidmiir iyo waxaas baa ka mid a taas intaa leeg xataa ma awoodi karaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala in tadcuuhum haddaa asnaamta u yeedhaan laa yasmacuun ma maqlayaan ducaakum yeridin walow samicuu hadday maqlaanna kama soo qaad mama maqlayaane hadday maqli lahaayeenna ma stajaabu lakum idinma ajiibeen oo haddaa u dhawaaqdaan oo laatow iyo cuse iyo manaatow iyo waxaa dhahdaanna ma stajaabuu lakum yaa idinma jawaabeen idinma ajiibeen wa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada yakfuruuna way kufrinahayaan way diidayaan bishirkikum idinka shirkigiinna iyo wadaajintiinna maalinta qiyaamada ilaahay baa ka hadlinaya wixay caabudayeen iyo asnaamti markaasay ka beri noqonayaan war annaga mayaa idin niri war annaga namayna caabudin ma annagaa idin soo caabuda cibaadadiinna iyo idinkaba waa idinka beri noqonaya yakfuruuna bishirkikum walaa yunabbi'uka kuuna warrami ma hayo nebiyullaahi moxamed oo calayhi asalaatu wasalaam midlu khabiirin mid khabiira la midkiisa walaa yunabbi'uka kuu warrami maayo yaa moxamed calaa wajhi lyaqiin axadun oo midlu khabiirin ilaa ana bay ka dhigantay aniga allah alkhaaliq alcaliim alkhabiir waa kaas walaa yunabbi'uka milu khabiir ilaahay warramidiis sow kuugu warramayo cid saasoo kale warbixin kuu siin kadhaa ma jidha macnaha weeyaan walaa yunabbi'uka milu khabiirin ayaa lagu soo gebagabeeyey marka maxay noqonayaa macnaheedu wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum bay ka gaaloobayaan waa inkirayaan sida wax u dhacayaan oo hadda nebiga looga warramayna walaa yunabbi'uka milu khabiirin baa lihi kuu warrami maayo milu khabiirin oo kale laa yukhbiruka bilamri amarka kaaga warrami maayo mukhbirun oo milu khabiirin oo akhbaraka bih kaa kuu warramayo oo allah wahuwa alxaqu subxaanahu fa innahu alkhabiir ilaahay isaga ah midka khabiirka ya warramiddaa ilaahay kuu warramo oo kale cid saasoo kale kuu warramaysaa ma jidha weeyaan darsigeenu intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab